waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal maanseyahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo dhaawashada a ugu roonaan jiray dhowrka jeefna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii dagaalyahanka ahaa ee ismaaciil mire la odhan jiray intaas markaan idhi waa hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotaay inaad istiraahdeen rag allow waa kan ismaaciil soo hormariyee ma wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii daraawiishtii uu ammaanduulaha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga ingiriiska goobtii ay koofil ku makali jireen ee geelii lagu dirirana ay iyagu u adkaadeen waan hubaa inaad istiraahdeen toloma wuxuu u jeedaa markuu taleex ku soo noqday gabaygii xog waranka ahaa ee sayid maxamed uu ismaaciil ka hortirin jiray kana kici jiray annagoo taleex naal jahaad taladii soo qaadnay toddobaatan boqol oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi toro ku hansaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ah tabantaabiye ducada noo tuumi gabaygii uu ku sheegi jiray kow iyo tobankii haraadee uu isagu geylaa ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku odhan jiray toban gool tabaadiga dhigay iyo toban unungooyo iyo toban tiftii hore rimay oo taani lagu qooqshay iyo toban abeer toglanoo tikhilka qaarmooda iyo toban irmaanoo aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay tobantahee joogto been laguma tookiyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu taraadaayb ujeeddadaydu ma aha inaan idinku jalbeebiyo gabayga caanka ah ee aan hubo inay soomaali badani wax ka taqaan kanaan maanta idiin hayaa waa sida ta'leydaas mid aan caan u ahayn lana xilli ahayn asii aan ka dhicine lagu dherarin karo hilaadda waa bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii qarnigii labaatanaad ololihii dagaal ee ingiriisku uu daraawiish ku xasuuqay weli lagama biskoon mirashi iyo jiidali bixin iyo wow dooxada saraareed taleex dooxada qawlo boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayay meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qallalay wada daadsan yihiin gumaadkaas wixii ku baxay kuma baxee wixii ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodii baa tafiq leh maxoolahoodiiba waxay u qaybsameen waxay ciidamadii gumaysigu boobeen qablinkii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarabtarab u leeday si kale kuma garatide maantaa ninkii rag ahi wuxuu ahaa qoyskiisii wixii ka haray kii la baxsaday oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og ismaaciil mire oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixina ka noolaaday isaga oo aan neef adduunyo lagu ogeyn xabsiga berberana laga soo daayey ayuu ku soo dhex dhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo dhowr iyo labaatan sano ah aanu ku-xeer iyo xeratoona ahayn gabyaa magac dheer buu ahaaye waa loo xoolagooyey neef neef irmaan oo uu carruurta u maalo ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo sow kolka inuu xoogsadaa lama gudboonaan ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado beero la fasho dhoof dabadeed iyo carro edeg alaab laga soo rogo intaasba soomaalidii uu ismaaciilla xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay tiqiini wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin si kastaba ha ahaatee ismaaciil duulaan buu qalqaalay hadba wuxuu tiriyo gabayo uu farabarnaantiisa kaga calaacalayo wuxuu markii dambe isla helay col aan isagu ammaanduulihiisa ahayn asii uu gabyaagiisa yahay baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen agagaarka ceelka caynabo ayay ka duuleene dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geerasha loogu baytiyey mase waa cidla ciirsila show inta laga digniin helay baa laga farxaday geelashiina laga qaxiyey kolba nin socoto ah waxay inta qabtaan waraystaanba bishii ay duuleen teedyahan baa u bilatay iyaga oo tuludna allaha ka dhige aan neef qurina u soo gacan gelin anficii ay wateen baa ka dhammaaday markaas bay mirihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd birtii kala maarmi waayeen fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aad ugu rafaadsan ayuu colkii ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabaydhaawad uu eebba kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido iyaga oo u ballanqaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono maansiyahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin maalintaas buu ismaaciil mariye gabay qurux badan oo si dhaawashadiisa looga aqbalo uu ku faahfaahiyey hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan intaan haddaba ararta iska dhaafo aan dulucda tixda qayb idinkaga mariyo wuxuu yidhi gahaylkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gila ka soo raacay hashaan guricaskeedii tirshay ee gama la ii diiday ganuunkeeda xoor ka leh hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gingimay tobanka geed qaaqle gob caddaysa iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba aan gooye hashaan labada gows daashay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrkaa hashii galowda loo taabtay goradhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu gorongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garooroobay guuriya boqoraba hashuu galowgu eedaamay saarada gabowgaa hashaan geli dhow moodaayey gorofkeedu marayey hashii laga gabbaarayey galbeedii hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii amxaarada hashii garagashee dhaaftay faalkii galayd iyo hashuu mara ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yidhi oy garowa soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay biro ku soo guurtay ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayne garaadaysanoo layska daa gaf iyo faankiiya inay taladu kugu gooni tahay gararkas gaabkiiya guulow allow waa fogaa gurigii caymeede oo kama goyoon karo colkuye gacanta noo buuxi buu yidhi halkaa markuu maraayo ayuu colka xusuusinayaa ballanqaadkoodii hasha gabay ku saabsanaa inay ilaaliyaan markaas buu tixdii ku soo gunaanaday adinkuna halgeeraashihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacala isiiya buu geel ma heleen mase iyaga oo hungo ah ayay cayn iyo nugaal isaga caymadeen waa su'aal ismaaciil iyo raggii uu maalintaa ka midka ahaa ay la godgaleen waxaase hubaal ah inuu tiriyey tix wax badan inaga baraysa maantaas oo kale karintii uu maansayahanku colka ka dabooli jiray iyo mararka qaarkood dhibaatooyinkii ay hawshaa ka mudan jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebbaidmo